music you love right here on VOA1, The Hits.
halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom dhegaystayaal waa maalin arbaca ah kowda bisha sebtembar sanadka ka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro bartay xirfado ay ku shaqaystaan oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya kombyuutarka maasha allah waan bartay safka saddex biloodaa barinaya kombyuutarka maasha allah wax baxad badan baa iska bedelay nolosheyda maanta ka hor waxba maan ahayn laakiin hadda qof shaqaysan karo oo karti lahaanayo maasha allah beri ka maalin haddaan xaas noqdo carruur aan yeesho waan shaqaysan karaa hadda qofna oogama baahn nolosheeda inuu kaafiyo waxaad kaloo dhegaysan doontaan qurba joogta jabuuti ee maalgashanaya dalkooda ugu baaqay saaxiibadooda dibadda in iyagana ay maalgashtaan waddankooda kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan barnaamijka idaacaddeenna duhurnimo iyo weliba wararkii cayaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida kooxda taalibaan ayaa ku ammaantay ciidamada caalamiga ahaa ka bixitaankooda afghanistan talaadadii shalay iyo kusoo laabashadooda awoodda oo ay ku sheegeen inay cashir weyn u tahay kuwa kale ee kusoo duula iyagoo ku booriyey maraykanka iyo adduunka intiisa kale inay aqoonsadaan xukunka taalibaan afhayeenka guud ee taalibaan zabixullaahi mujaahid ayaa hadalkan sheegay saacado kadib markii diyuuraddii u dambeysay ee militariga maraykanka ay ka ambabaxday garoonka diyaaradaha caalamiga ee caasimada kaabuul mujaahid mar uu warfidiyeenka kula hadlay laamiga ay diyuuradaha ku ordaan ayaa wuxuu u hambaliyeeyey reer afghanistan wuxuuna ku dhawaaqay kabixitaanka militariga shisheeye guul ay dhammaantood wada gaareen maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ayaa waxa ay ku duuleen dalka koonfurta asia ku yaala ku dhowaad labaatan sano ka hor waxayna taalibaan kala wareegeen afghanistan kadib markii taalibaan ay u ogolaatay dalkeeda shabakadda argagixisada alqaacida oo abaabushay weeraradii maraykanka lagu soo qaaday bishii sebtembar ee sanadkii labakuniyokowdii mujaahid ayaa isku dayey inuu meesha ka saaro walwalka mar uu garoonka diyaaradaha ee kaabuul kula hadlay cutubka sida gaarka u tababaran ee betri wuxuuna kula dardaarmay inay si aan fudeyd lahayn ola dhaqmaan dadka reer afghanistan wakaaladda horumarinta caalamiga ee maraykanka ee loo soo gaabiyey u s a i d ayaa talaadadii sheegtay in xoogaga tigre ay toddobaadadii lasoo dhaafay boob iyo biliqo u geysteen baqaaro ku yaalay gobolka amxara ee dalka ethoobiya madaxa howlgalka hay-adda u s a i d ee gobolka shawn jones ayaa sheegay inay hayaan caddaymo muujinaya in baqaaradii hay-addan ay ku lahayd gobolka amxaara la bililoqaystay oo aanan waxba looga tegin wuxuu bililoqada ku eedeeyey ciidamada jabhadda t b l f oo halkaasi dhowaan galay t b l f iyo dowladda etoobiya midna ma xaqiijinin hadalka ka soo baxay hay-adda u s a i d dhegeystayaal warkeenii dunida ee idaacaddeenna duhurnimona waa naga intaa hay-adda lagu magacaabo t h d ee ka howlgasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa shahaadooyin guddoonsiisay lixdan dhallinyaro ah oo bartay xirfadaha gacanta sida kombyuutarka cilaansaarka iyo qurxinta dharka dhallinyaradan oo ka soo jeeda qoysas danyar ah ayaa loo tababaray inay noloshooda ku maareeyaan xirfadahan la baray waryaha v o e-da ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan ka soo diray xeryahaasi
hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa dhaqaalo badan ku bixiya xirfadaha gacanta ee lagu dhisaya aqoonta dhalinyarada qaxootiga ku hakaamka dhadhaab taas oo qayb ka ah dadaalka lagu raadinayo in dhalinyarada kaalin ay ku yeeshaan horumarinta bulshada in ka badan lixdan dhalinyaro oo ka kooban wiilaliyo gabdho oo muddo kooban xirfado kala duwan ka bartay mashruuc ay maalgelisay hay-adda t h d ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey gudaha xerada qaxootiga dhayaxley iyo kaamka dhadhaab dhalinyaradan oo dhammaantood qaxooti ku ah ayaa la baray kombyuutarka ilaansaarka iyo rinjiyeynta ama kalaraynta dharka qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ka faa'iidaystay waxbarashadaasi bilaashka ah ayaa v o e-da uga warramay waxyaabihii ay barteen iyo sida uu yahay dareenkooda magacayga jawhaaro xuseen aadan waaye waxaan bartay kombyuutar iyo sida dharka loo kariyo maasha allah si fiicanaa u barnay haddana waxaan rajaynaynaa inaan sii wadan waxbarashadeena oo dhammaystirano mustaqbalkeenan inayna anfacdo oo aaytiinka dambe nolol wanaagsan aan ku noolaanaan jecelnahay waa tahay imise bilood ayaa baranaysay kombyuutarka dharkarinta kombyuutarka maasha allah waan bartay saddex biloodaan barinaya kombyuutarka maasha allah wax baxad badan baa iska bedelay nolosheeda maanta ka hor waxumaan ahayn laakiin hadda qof shaqaysan karo oo karti lahaanahay maasha allah biri ka maalin haddaan xaas noqdo caruur aan yeesho waan shaqaysan
waa tahay ku bilow magacaaga walaal adiganaamagacayga waxaa waaye nimco axmed maxamed ku nool xeradaha qaxootiga ee dhagaxley waxaan bartay cilaansaarka muddo ilaa saddex bilood maasha alla aada ugu faraxsanahay inaan barto qorsheyga waa inaan wixii aan barta aan mid ku shaqaysato aan noqdo hadafkeyga cilaansaarka horta marka aan baranayo waxba kamaan aqoon maasha alla maanta waxaa noqday qof micnaha maanta inuu meel fadhiisto shaqaysan karo oo maanta saari karto waan ahay maasha allah mariin buldid sugow maasha allah waxaan bartay dharkaris saddex biloodaan dhiginay maasha allah horaanba markaa ma aqoonin laakiin hadda waan bartay sidii loo kariyo sidii loo hadaajiyo maasha allah hadda wax kasta waan qabani karaa horaanna ma aqoonin waa tahay malyuunay maanta isbeddel dhanka nolosha ma dareemaysaa oo ma aaminsataa inaad ta qof isku filan maasha allah cilmi aan barto waan ku shaqaysan karaa waan isku filinaya maasha allah kasta waan qabani karaa nolosheyda waan maareyni karaa maasha allah haddaan gursado xitaa is maareyni karaa magaceyga waa xaliimo cabdi axmed caqabada ugu weyn oo markaa wax baranayo guriga kala kulmo waxaa rabaa guriga anoo liileeyay kaalay shaqo qabo ayaan kasoo tagaa waxaana soo aadaa kombyuutar laba saac iyo bar ayaan imaadaa waxaana ka baxaa lix saac iyo bar intaas dhanna kombyuutarkaas inaan barto waxaan shaqada guriga uga soo cararayo waxay tahay inaan barto kombyuutar si aan hadhow markaa ilmo dhalo mase aan familiyeesho inaan iskaafin karo laga yaaba inaan nin duruufaysan iska guursado si aan aniga ugu shaqaysto mariba halkan inaan ku joojiyo sababta soo xorba aan ugu soo kallahaya waxay tahay inaan dadka soomaaliya joogo waddankayga joogaan oo walaaladeeda inaan wax ugu qaban karo ama aan wax ku bari karo meeshaan hadda taagana meel kasii sare ayaan rajeynaya inaan maxaad ugu baaqaysaa marka gabdhaha qaxootiga waxba aan baran xaafada iska joogo inay ka faa'iidaystaan fursadooyinkan fursadooyinka bilaashka ah oo lacag la-aanta ah oo wakhti walbana soo marto fursadooyin kale hadda jiraan oo la sheegaya in la keeni doono sida gaariga si loo wado sida dharka in loo harqaami karo waxaasaan rajaynaa inaan barto assalaamu calaykum magacayga waxaa laa nise cali guure maanta maxaa qaatay sifkeeti qolo waxaan ahay kombyuutarka maasha allah aad iyo aad walaahi maanta maasha allah farxadeeda lama soo koobi karo waa tahay saddex bil ka hor kombyuutarka faham sidee baa ka aaminsanayd marka hore markii lii keenay kombyuutar kaali eberan kaa waxba kamaana kaseen laakiin hadda maasha allah meel walba waa ka garanaa hamigeyga insha allah ilaahay la garabgalo waxaan ku fikiraya inaan noqdo macalimad inaan noqdo dhalinyaradan qaxootiga ee wakhtiga kooban ka faa'iidaystay xirfad abuurkan ay ka heleen hay-adda t h d ayaa waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhacay galaaska sideedaad ee dugsiga dhexe kuwaas oo fursaddan ka faa'iidaystay waa magacayga cabdulaahi maxamed maxamuud aniga waxaan ka mid ahaa ardayda waxbarashada ka haray oo galaas eid oga baxay hadda fursad waxaan ka helay oo si waxbarasho ah oo aan nolosheeda ku maareeyo waxaan ka helay t d h oo oo marka fursad weyn aan ka helay oo waxbarasho ah maxaa bartay waxaan bartay kombyuutarka aan nolosheeda waxaan dareemayaa farxad oo qaas qaasaya dhankeyga waayo waxbarashadu ay fiican tahay si kastaba anigoo hadda xaafad iska joogo yaa waxaa lelahay fursaddan ka faa'iidayso marka hadda hadda maasha allah waxaa noqday nin fiilin wax walba qabsan karo hadda magaaladaas intaan taga micnaha aan wax walba aan ka dhacsan karo fursadaha shaqo ee ka jira gudaha xeryaha ayaa boqolkiiba siddeetan waxay ahaayeen kuwo albaabada loogu garaaco hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya gudaha xeryaha balse iminka waxaa soo ifbaxaya in isla hay-adihii ay garwaaqsadeen in dhalinyarada qaxootiga u baahan yihiin in la baro farsamada gacanta si ay u soo saartaan wax soo saarka qoysaskooda dhalinyaradan gaaraya lixdanka qof ayaa iminka u diyaarsan culumta ay barteen in ay bulshadooda ugu adeegaan mid ka mid a howlwadeenka hay-adda t h d ayaan wax ka weydiiyey qaabka dhalinyaradan qaxootiga ay u diyaariyeen iyo wakhtiga ay waxbarayeen waad mahadsan tahay magacayga waa aadan maxamed oo ka howlgala hay-adda t d h kaas ahaan xarada qaxootiga iyo dhagaxley midda maanta aan u joogno oo ah xaflad qalinjebina oo caruur dhan dhallinyaro ah oo da'dooda u dhexayso shan iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban oo barteen xirfadda kombyuutarka xirfadda kombyuutarka waxay dhiganayeen saddex bilood saddexdaa bilood kadib waxaan u gudbinay xirfado ayaga ee doorteen xirfadahaas oo yacnaha ay ka mid tahay sida dharka loo nashqadeeyo dharka oo rinjiga la gelinayo oo gabdhaha oo kale buufiska ay u yaqaanaan dharkaas markii la nashqadaynayo farsamadii ay ku samayn lahayn baan u barnaa tababarkaas isagana wuxuu socday saddex bilood waxaa kaloon samaynay tababar oo sida farshaxanka cilaansaarka ah iyo tababar sida harqaanka u toli lahayn waxaas dhan waxaa ka faa'iidaysteen dhallinyaro isa soo saaray oo iskuulka ka baxay hadda ka horna aan helin fursad kale oo yacnaha ku ku sameeyaan nolol maalmeedkooda hadda aad bay u faraxsan yihiin ugu dambayntiina dhalinyaradan qaxootiga ah ee bartay farsamada gacanta ayaa suuqyada kula biiri doona xirfadlayaal kale oo horaan fursado waxbarasho ka hela hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha xeryaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu u mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii heesaha nala dhegeysta heestan dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa
intaas aan ku dhaafna heestaasi markana jabuuti qurbajoog badan oo reer jabuuti ah ayaa muddooyinkii dambe dalkaasi dib ugu laabanayay kuwaas oo fursado shaqo ka abuurayay idil maxamed waxa ay joogtay soddon sano yurub gaar ahaan dalka faransiiska dhowaan ayay ganacsiga ka hirgelisay dalka jabuuti waxayna qurbajoogta kale ugu yeertay inay ku daydaan dadka iyada la midka ah oo dalkooda maalgashanaya sagal siciid faarax ayaa la kulantay oo waraysigan la yeelatay
dad badan waxay yidhahdaan dalka waxba ma yaalo qurbahay wax kasta yaalaano markaad farsiiska joogtoo kale fursadaha la heli karo shaqo iyo markii halkan aad joogto dad dalka dib ugu soo noqoto
walaalo waxa weeyaan shaqo way jirtaa magaalada shaqo nin walba hadduu yidhaahdo dowladdaan u tegaynaa dowladdan shaqo ka doonanaynaa biiroo baan doonayaa nin walba hadduu yidhahdo ma noqonaysa dee wallaahi maanta jabuuti anigu waxaan uga soo noqday soddon sanaan ka maqnaa waddanka waxaan jabuuti uga soo noqday waxaan arkayaa fasiliteega yacnihii sida yare dhibta yar dhibta yar ee wax loo samaysan karayo wax walba waa lagu fudaydinayaa dadkiinii baa jooga cidla ma dareemaysid yaa waa waddankaagii hooyo weeyaan yaa ab iyo adeer iyo wax walba yaa yaa kuu jooga ehel baa kuu jooga cidla dareemi maysid marka anu halkan wixii aad ka samaysan karayso dabadda aada bay u adag tahay inaad inaad wax ka samayso maxaad oran lahayd dhallinyaradeenna badane ku mashquulsan yurub iyo maraykan markaan tagaan waxaa qabanaya soddon sanaa joogtay waad garanaysaa siday tahay maxaad maxaad ku oran lahayd wallahi waxaan ku odhan lahaa dhallinyarada yurub wixii laga qabanaya waa dhamaad yurub wixii laga qaban lahaa amba wixii laga qabanayey way dhammaatay hadda kadib wax walba waa la qabtay waxa la qaban karayaay way yar tahay waddankiinii ayaa maanta u baahan in wax laga qabto afrika ayaa u baahan in wax laga qabto hadday noqoto afrikada kale iyo hadday noqoto kuweennaba wax laga qabto maanta halkanay ku hadhay wax lasoo saaransi halkanay ku hadhay nasiib weeyaan nasiibka aada leedihiin maanta ninkii halka dabadda jooga waxbarasho weeyaan nasiibkiisu waxbuu soo bartay marka haddii uu doonayo inuu maal gashado amba inuu wax sameeyo waddankiisii ha kusoo noqdo lianno waddanka maxaa haday ajanabiga ah ama yurub amba maraykan amba wax walba waa la sameeyey wax la sameynaya ma jirto way dhammaatay
ama de waxaad shaqo yar hoosii waxbaad bilaabi ha marka waxa weeyaan dad badan oo aniga sidayda oo kale ah oo waxaa jirta maxaa haday ka yimiday dabadda ka yimiday oo wallaahi guryaha iska fadhiya ayaa iska jirta dadkaasi maanta haddii in laygu daydo anagu in laygu daydo ayaan doonaya ya in laygu daydo uu mid walba maad aragtay dee cabsidii hayse ee ka ba'do dadkuwa yaro cabsoodaana waxay is yidhahdeen alla talow bilow waxaasay nayar dibi noo yara dhigaysa ma og tahay laakiin qofka hadduu isku dhaqaajiyo is yidhaaho waata gabadhaasiba samaysee adiguna waxaasa samayn kartaa waa waa la dhiirigelin waa heer haddaad laba xaboo liina meel dhigato waa caadi waa sidaa haddaad shaah yar meel dhigato haddaad laba xaboo liina meel dhigato wax walba waxunbaa kaasoo gelaya bis fadhiga unbaa u daran marka wallaahi ninkii maanta fikir fikir weeyaan waxa loo tegayo almuhiim waa fikir halkeen fikir kasoo helaa halkeen wax kasoo bartaa weeyaan dee dabadii haddaad wax kasoo baratay rasmigu nin walba waa waddankiisa rasmigu
intaad joogtay faransiiska waxyaabihii markaad istiraahdo wallahi waxaa waddankeena haddii laga qaban lahaa oy qurux badaan waxyaabaha ku cajabgeliya maxaa kamid a fikraduhu way badan yihiin walaalo way badan yihiin ma soo koobi karo fikradaha fikradaha intaa aan yurub ku noolaa waxaan arkay boqol iyo toban fikradood wax lasoo koobi karaya maaha laakiin waxa weeyaan wax la qabto uu nin waliba ma heer ka gaari karo weeyaan waa wax la qabsan karo oo wax nin walba heer ka gaari karo ya nin walibana shaqo abuur u samayn karta nin walibana buuxin karta weeyaan haddii laysku dayo laakiin waxaan anigu dee maad aragtay maanta taladaydu ay tahay nin wallow cabsida kugu jirta iska saar wax waliba waad samayn kartaa shaqo badan baad abuuri kartaa adigu shaqaad samaysan kartaa wax kasta waad qabsan kartaa bes bilowda iska saar kalsooni kalsooni horta waa the first one waa kalsooninta ugu horeysa haddaad kalsooni iska qabto wax walba waa samayn kartaa ha talabaad waxa weeyaan dad badan oo waxaa jirta ku eegaya oo ku odhanaya allah ma waxaanay samaysay allah mayna xishoonaynin allah ma way way wareertay ha waxba kaama gelin waxaasi waxaad waad shaqaysanaysaa marka aad shaqaysato maxaad u shaqaynaysaa waa quudkii maalmeed waa quudkii ama quud maalmeed ha noqoto amba ku kale ha noqoto wax keyd kuu noqda ha noqotee wax adiga kuu fiican un weeyaan ya waxaad u- u- u dhididaysaa ya ood u- u shaqaynaysaa dadka kale waxba kaama gel anu dadka dadka ha dhegaysanina
taasi waxay ahayd idil axmed oo ka mid a qurba joogta ka tagtay qaaradda yurub ee maalgashiga u tegay dalka jabuuti waxay u waramaysay wariyaha v o e-da sagal siciid faarax markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha faarax buluug ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan xubinta ciyaaraha maanta waxaan dhammaanteed ku soo qaadanaynaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaaradda yurub ayaa xalay lasoo xiray waxaana intii uu furnaa ciyaartooydii kooxahooda ka tegay ka mid ahaa leonel messi oo ku biiray kooxda b s g iyo christiano ronaldo oo dib ugu soo laabtay kooxdiisii hore ee manchester united iyadoo dhinaca kalena xalay kooxda real madrid ay ku guuldaraysatay inay laba boqol oo milyan oo lacagta yurub ah kusoo iibsato xidiga kooxda b s g keliyan embepe ibraahim geedow cawaale oo ah suxufi ka faallooda cayaaraha degana magaalada london ayaan weydiiyey sida ay u dhaceen heshiisyadii saacadihii ugu dambeeyey ee suuqan aad baa umahadsan tahay faarax Eh, suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa dabcan eh, lasoo gebagabeeyey eh, sida aad la socotid oo la xiray koob iyo soddonka bishan oo xalay ku ekeed eh, guud ahaan qaaradda yurubna dhammaan kooxaha ay ciyaartooydii ay u baahnaayeen ay u suurta gashay badankood waxyaabaha maalinta ugu dambeysa ee dhiland dhiga loo yaqaano saxiixa ugu weyn ee dhacay waa griezman oo dib ugu laabtay kooxdiisii hore atletico madrid eh, kana tegay barcelona si amaah ayuu ugu biiray iyadoo ay jirto dooq ay ku iibsan karto xagaaga dambe marka amaahda uu ka dhammaado waxaana uu noqonayaa magaca ugu weyn ee ku lug lahaa dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maalinta ugu dambeysay dhidland liga loo yaqaano ciyaartooy badan ay kala wareegaan sidoo kale chelsea ayaa soo qaadatay xidiga atletico madrid dhexda uga ciyaarayay spain saul niges kaasoo isna ah magaca kale weyn ee maalintan ku lug lahaa waxaana atletico ay eh, xarun dhexe u ahayd xalay eh, kooxaha suuqa kala iibsiga ciyaartooyda magacyada marka la fiiriyo griezman iyo saul niges barcelona ayuu suuq xun u ahaa suuqan guud ahaan oo saddexdii bilo labadii bilo ugu dambeysay si weyn u furnaa waxaana sidoo kale hore uga tegay lionel messi oo si bilaash ugu biiray b s g eh, waxaana kooxda u muuqataa hadda in magacyadeedu waaweynaa ay weysay sergio aguera ayse iyagoo soo qaateen laba xidig kale oo daayir ayaa kooxda ka tegay isla shalay oo uu kamid yahay emerson royal oo ku biiray kooxda tottenham hotspur real madrid waxay ku hungowday in laba boqol oo milyan oo euro ay u gaartay b s g na kaga soo qaadato kilian imbabe waxaana imbabe uu sii joogi doonaa b s g waxyaabaha isha lagu haya ayaa kamid ahayd xale christiano ronaldo ayaa si rasmi ah sidoo kale ugu biiray dib ugula laabtay manchester united oo heshiiskiisii isna shalay lagu dhawaaqay laba sano oo qandaraas ah ayuu saxiixay christiano oo isna labayo toban milyan oo pound ugu biiray kooxdiisii hore manchester united guud ahaan suuqa labadii bilee lasoo dhaafay waxaa ugu waaweynaa in cristiano iyo messi oo ah labadii nin ee adduunka haystay shan iyo tobankii sano ee ugu dambeysay in ay kooxo cusub hadda ay ku biireen lukaku ayaa dib ugu laabtay chelsea isna lacag badan sagaashan iyo sideed milyan halka eh, xidiga eh, kooxda manchester city grelishna waa ninka ugu qaalisanaa ee kooxaha ingiriiska xilciyaareedkan eh, la kala iibsadaa waa ninka ugu qaalisanaa guud ahaan eh, daaqadan marka magacyadaas ayaa ugu waaweynaa faaraxow iyadoo arsenal uu ka tegay bellerin eh, soona iibsatay xidig booskaasi ka ciyaaro jaban u dhashay oo bolonya ay kasoo qaadatay waxyaabahaasi ayaa ugu waaweynaa inta kale waxaa iska hayeen magacyo aan aan sidaas caan uga siihayn qaaradda yurub oo kooxaha yaryarka ee badankood eh, sii kala iibsanaya
kaasina waxauu ahaa ibraahim geedow cawaale oo jooga magaalada london xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay faarax bulu oo nala socodsiinaya wararkii cayaaraha weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka duhurnimo ee idaacadda dhalinyarada waxaan idinla- waxaadna si toos uga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan dhinacii heesaha
idaacaddeeni duhurnimo waxaan ku soo afmeerayaa codkaasi baxsan ee numcaan hilaac waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo